bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal duu hiraabnimo faylaha ka dhowada qodobada warkaani hiraabnimoonku dorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobay oo kuwada hadal dhisow ka hay-adaha ammaanka dowladda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kasiama baxay magaalada muqdisho uusoona kasii jeeday magaalada london la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo se rasmi andeeri magaalada kismaayo iyo akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weliba ankador corona wararkii kada dambeeyay dagaalka ethoobiya iyo madaxda canfarta oo baaqan dari dadka deegaanadaas shisheeyaha sharci darada kurooga bakistan oo degnin adag andarti dowladda bariiso fayle dhegaystayaal weliba bariisa talaada u taariikhda milaadigana welibaay ka beegantaa labaati iyo toddobada bili toddobaad sanadka lamada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hana qodobadii warkaana hiraabnimonku door karoonay haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo faah-faahsan maalin faylah dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen robley wafduus hogaamiyoy weliba uuse anba baxay magaalada london ee wadanka britain meelase oon ku qeyb gala doono shirheer caalamiye ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba ku qeyb gala doona shir caalami oo lagu hadla doona koranqaadowka tayada walbarashada owlaada sadalka shay qoraalha kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ra-iisul wasaaraha markiise dhoofi kureed iyo warbaahinta kala hadalay diyaar-degeenka eedangade ee magaalada muqdisho is-oona ku warbiya ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka ingiriiska magaalada london halkaasoo wafdiga uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada kaas oo u qaban doono oo dhici doona ka bishan aynu ku jirno muddada yaree kooban ee ra-iisul wasaaruhu halkaa uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaas ingiriiska boris johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta dominic rab waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo daceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeeddada shirkuna waxa ay tahay sidii soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda soomaaliyeed ee halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada ra-iisul wasaaraha inkastoo xoog uu u saarayo arrimaha doorashooyinka haddana arrimaha kale ee dowladda ee soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saaraya sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirkaa ka qayb galo sida ugu dhaqsaha badanna insha allah wuu ku soo noqon doonaa oo dalka ayuu ku soo noqon doonaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxasan xuseen xaaji iyo weliba wadahadal dhiniga iyo aaladda fogaan aragga ee zoomka weliba uuse kulankula waaladay ergiga qiimeynta howlgalka qaramada midoobay ee ka-eeda ee magaasha magaasha leerow rule of low sector in soomaaliya wasiir xasan waliba uuse carabka ka adkeeyay in kulanka uus ahmiyad gooni uusan lahaya mudnaanta yeelata hirgelinta s t b iyadoo sifalolanajeeda qaadowka dhammaan wasaaradaha quseeya islamarkaana lambahanya in awoodda hay-adaha dowladda la tayeeya waliba sidoo kale kulanka ku saabsanaayay arrimo ammaanka dalka iyo muhiimada yeelata soomaaliya intiia kuma nagata dalalka hay-adoosha dhisan dhawaanya dowladda federaalk soomaaliya waliba gacanseera iyo waliba ka gacan iyo waliba diiday warbixin la kafaafiya baraha bulshada taasay oo ha kubateeyey guddiga qiimeynta madax bannaan ee midooda africa taasi oo lanku ka hadalay arrimo ku saabsan howlgallada ciidamada midooda africa ee amisom soomaaliya ku sugan ehelada askari dhowaan la kadelay deegaanka garisbaley iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya ka codsadeena in cadaalad hela ariisho
wiil ee dhalin dhammaan dhinacyada u sheegaynaa n taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobanka bishii shanaad laba kun labaatan iyo kowdi in lagu dilay n agagaarka sarkuusta iyo excontrol meel u dhexayso laba marxuum oo wiilasheenna ah la kala yidhaahdo cabdikariin abuukar cumar ka tirsanaay booliska soomaaliyeed iyo axmed bashiir goley asna ka tirsanaay xoogga dalka oo meesha maraya laba wiilo walaalaa ah lagu dilay soonkaas waxaana dilaya ciidamo ka qowleysta sarkuusta iyo excontrol meel u dhexaysa oo uu horjooga u yahay nin la yidhaahdo maxamuud sahal faarax oo lagu magacaabo ganeey cirib taariikhda marka ay ahayd sidaan horeba usee sheegay sagaal iyo tobanka bishii shanaad laba kun labaatan iyo kowda ayaa la dilay intaas wax nagala xaajooda maanan arag oo maxay ahayd ka mida odayaashoodii waxa ay suuro gashay in lasoo qabto afar iyo labaatankii bisha toddobaad laba kun labaatan iyo kowdii maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada gobolka banaadir ay soo qabteen ayagoo falal amni darro weli gacmaha kula jira intaas kadib lagu soo xiray xarunta damibaarisa c a d waxaan marka codsanayna garsoorka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida in lasoo taago maxkamad kuwii dhintana ay cadaalad helaan kuwaanuna ay maxay ahaaday abaalkoodii laga waraabiyo ayaan codsanaynaa nimankaasi waxaa u ahay hogaamiye u ahay maxamuud sahal faarax ninka la yidhaah ayaana nimankaas naga dilay iyo ragga uu asagu hogaaminayo ilaa intaasna waa daba joognay ilaahay mahaddiisa dowladda ayaa maaragtay gacanta kusoo dhigtay ayagoo qoryahoodii iyo maaragtay iyagu soo qabteen dowladda waxaan uga mahad celinaynaa soo qabashadaasi gacan ku-dhiiglayaasha dadka shacabka ku halaagayay ama mataqaanaa ku heystay baadda iyo dhibka ku heystay waa uga mahad celinaynaa qabashadooda waxaana doonaynaa inaan helno cadaalad daraaddeed raggaas oo ay naga dileen ayaan anugu beriga u rabnaa cadaalad ciidamadii soo qabto gobolka banaadir ka tirsanayo amniga aad aad u mahadsan yihiin howlaan ku faraxsannahay qabteen waxay soo qabteen ninka gacan ku-dhiiglaha ummadda dhibaataynayay oo la yidhaaho maxamuud sahal faarax oo ku magac dheer ganiy cirid asiga iyo ciidamkiisa ayaa hasuuqa dadkaas si gardaraa ayay dhiigooda ku bannaysteen guryahooda ayay ugu yimideen naftooda iyo maalkooda iyo hayhada ciidamada xoogga dalka ay ka tirsanaayeen iyo booliskii hubkoodii way haystaan ayaasha amba saraakiisha daba joogo oo dhagaarqabaha ku sii haya garabka baadilka odayaashaas waxaan leeyahay ka gaabsada arrintaas ciidamada qarankaas dalka dowlada u leeyahay ciidamadaas mataqana hay-adaha ku shaqada leh aanu dayno waxaan ahay marxuumka dhintay axmed bashiir goley walaalkiisa walaalkii oo lagu dilay degmada garas baalley taariikhdu markay ahayd bishii shanaad toban iyo sagaalkeeda laba kun iyo labaatan iyo kowda oo aan intaas cadaalad wax cadaalada aana helin meel walba aan tagnay aan lagu daba joogay raggii dilay marka allah mahad u sugnaatay mar koowaad hadda cadaaladda ayaa soo qabatay ciidanka qaranka ayaa soo qabtay mar kuwa fal ku jiro falkii anuka noo
soomaaliya weliba la filaayay in labaatiyo shanta bilown ku guda jirna maalintii axadda laha dhaafi kudhiida doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya doorashadii reer dandhiyow yaa sababi haddaba may sababay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka reer dandhiyow kukooya arrintaas weliba ku faaloday aqoon-yahan soomaaliyeed oo kusugan caasimadda
aysan xoog lahayn ama doorashooyinka naftooda ay noqdaan informal saad la socoto mudday soo jiitamaysay doorashada dalkani xilligii ay qabsoomi lahayd waa soo dhaaftay mararkaa waxaa keenayay arrimo siyaasadeed ay la xiriirtay oo dadka loo yaqaana saamilida siyaasadda maamul goboleedyada xisaabta mucaaradka madaxdii hore iyo xukunka maxaa la yihahdaa madaxda joogta ayaa isku khilaafsaneed qaabka ay doorashada noqonaysa ama inay dhacaysa ama inaysan dhacinin Eh, laakiin tan hadda way ka duwan tahay tii hore waxay u muuqataa inay tahay arrin la xiriirta dhinaca farsamada ama diyaargarowga oo markii horeba aan eh, eh, lagu dhisin eh, jadwalada la sameeyey iyo diyaargarowga inay isku dheelitiraan dheelitira- dheelitiraanshoda ayaan ayaan saxsanayn marka waxaa loo yaqaano eh, eh, kacoo kuf ayay doorashadan ay ku dhici doontaa wararka hadda aan hayno ama macluumaadkan hayno eh, ilaa shanta augusto in eh, aqalka sare eh, laga farxasho maamulka jubbaland aa ugu horeyn doona puntland ayaa ku xigi doonta koonfur galbeed iyo maxaa la yidhaahdaa isheeg eh, galmudug iyo maxaa la yidhaahdaa eh, hirshabeellena ayagana waa way raaci doonaan waxaa suurtagal ah berri ama berri dambe in oo magaalada kismaayo laga bilaabo eh, eh, doorashada aqalka sare laakiin dibudhacaas yimid eh, hadda ma ah dibudhac siyaasadeed ee waa waa dibudhac farsamo waxaa kaloo jiraan rabaa inaan ku raaciyo eh, doorashadii iyo guddiga hadda laisku waafaqee la magacaabo ayaga naftooda waxaa ka jirta arrimihii farsamada iyo diyaargarowga iyo tababaradii ku raageen oo dhinacaha iyo weliba arrin kaloo ayadana eh, hoos u jirto oo ah in dhaqaalihii doorashada lagu qaban lahaa gaar ahaan dhinaca eh, beesha caalamka imanaysa ayadan inay inay caqabad ka jirto marka arrimo noocaasaa jira laakiin si guud markaa u fiiriso maadaama siyaasaddu ay degan tahay soomaaliyana siyaasaddu hadday degan tahay waxyaaba badan ay qabsoomi karaan
wali dhegeystayaal warkii yala daleed yala dareertan la taliyaha arrimaha doorashooyin la taliyaha arrimaha doorashooyinka madaxweynaha waqtiga ku dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo waliba uusa shalay deeri magaalada kismaayo siyaasi cabdi cali raage waliba maalmo ka hor gobolka jubbada hoose yalaha kanaga diyaarad isu saarnaya kureed markilandiid in diyaar degeenka sayid maxamed cabdulle xasan kismaayo usadeera cabdi cali raage iyo sadowka magaalada kismaayo weliba ka dambeeytay kureed markii dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya uu sahasaari amar la xiriira in muwaadin soomaaliyeed lahankanaga u kornaa magaalohuusan safarow cabdi cali raage weliba kuma tahayay shakhsiyaadkan saanka saameynta badan jubbaland tan iyo lamada kuntum iyo labadii ilaa lamada kuntum iyo siyeedkii xilligaasay weliba uusa qeyb weyn ku hayay dhismaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya xitaa weliba kuraasta qaar ee baarlamaankan adeegsaday awood siyaasadeed shakhsiyaadkii usafadayaha qori shakhsiyaadkii kalena mid cidleya ku kutabi sanadkii lamada kuntum iyo siyeedkii iyo khilaaf isiyo axmed midoobaha dhexgali kureedna weliba lakasame xilka qaadaysa intaasay kureed villa soomaaliya weliba magacowday la taliyaha dhiniga doorashooyinka shalaya diyaar degeenkii shalaya shalay iyo deeri gobolka shalaya saaslimada weliba gobolka gadodeeray guddoomiyihii gobolkii guddoomiyihii hore ee gobolkaas ee gado macalimo owsin maalmo ka hor la kaxanay bay diyaar degeenka eedangada ee magaalada muqdisho meelo warkaasi dhegeystayaal siinka kooyaha yarabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo dowla deegaanka canfarta ee weliba aan ka baaqday dadka deegaanadaas intii oo la dagaalama fallaagada tigrey sidii ay qortay wakaalada wararka a f b qof walba oo canfar ee weliba lankubahaya intii uusa difaaca dalshay hanta kasta uusa haysada xabad shiid iwal kasta us awooda saasayna weli baray madaxweynaha canfarta awal arba oo usa wakaalada wararka a f b iyo qortay warkaas majarta qof hubka dagaalamo kora qof kasta weliba awoode wal kasta oo itaalsheeye habad iwalaayilamada xukuumadda gobolka amxaarada ee weliba aan ka baaqday dadka in afsho maalisho iyo gacantii oo ka dagaalamaan wararkii weliba ay sheegaan in fallaagada t b l f iyo weerarka bilowday meelin dhow xadka tigrey iyo canfarta madaxa maareynta masiibooyinka gobolka canfarta ee isbuuci lahdhaafi weliba warbaahinta in sheegay in dadheerow toddobaatan kun oo qofood iyo kabugtaaleen colaado lamaada dhina sarkaal sare oo ku tirsan dowladda weliba uus xaqiijay in inku badan laba boq in inku badan labaatan qof oo shacabe walban galabsana laka dilay weeraradaas afhayeenka t b l f ee getamaj reed iyo weliba uus dhinaga kala tilmaamay howlgalka ku dareera gobolka canfarta usan hayna ku xadgudube laakiin ciidamadii laha ku xadgudubi yeeri ha yeeshee madaxweynaha dowla deegaanka canfarta iyo beeniye eedeymogaas dadka qaar iyo weliba malean in t b l f iyo kiraad joogtay ciidamada gaarka ee oromiya laakiin weliba beegsada ay telinay dhammaan ciidamada etoobiya saas yalaka eri qoraal habay dhinaca kale dibadbaxyo iyo kudhiyan dhowr magaalo oo ku tirsan etoobiya oo laanka ka horjeeda t b l f qaarna weliba haanahanoo laga taageersanaya t b l f ururkaas warbaahinta amxaarada ee weliba ay ka warantay in banaanbaxyada lkaqobadii magaalooyinka gondar danshe iyo gondar iyo iyo magaalooyin kale haana si oo laka taageeray ciidamada difaaca qaranka islamarkaana lahanka ka horjeeday jabhadaas wakaalada wararka ee etoobiya ayaa weliba dhinaga kale ka warantay in banaanbaxyada dadweynaha lakuqobadii magaalooyin badan oo ku tirsan gobolka canfarta maalmo ka hor yahayti markii caasimada etoobiya adis ababa lakuqobadi banaanbax bileeran oo laka taageeraya militariga federaalka etoobiya waana lahanka ka horjeediyey urur weynaha t b l f warkii dhegeystayaal isan kula dareertan hiraabnimaadan untan inkeegan tuna ku kulmaana warkan warlamada amaana allah